haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay kaalinta kheyraadka badda ee dhinaca kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka jamaal axmed cusmaan ayaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya
iyadoo dunidu ay ku tartamayso dhinaca horumarinta dhaqaalaha ayaa dal walba waxa uu adeegsadaa waxyaabaha khayraadka markaa uu haysto dhinaca badda waxyaabaha dadku ay adeegsadaan ayaa ka mid ah khayraadka badda si markaasi ay kobaca dhaqaalaha wadammadooda kor ugu qaadaan waxaana la sheegaa in badda ay ku jiraan khayraad aad u fara badan oo isugu jiro noocyada kala gedisan ee noolaha ku dhaqan badda iyo sidoo kale macdanta ama shidaalka laga qodo badda injineer cidruus axmed xasan oo ah khabiir dhinaca badda muddo aad u dheerna la soo shaqeeyey dowladihii waddanka soomaaliya ayaa barnaamijka bandhiga v o a sharaxaad ka siinaya mawduuca barnaamijkan ee ku aadan sida khayraadka badda uu qayb uga qaadan karayo kobaca dhaqaale ee dal kasta horta badda waa meesha adduunka oo maxaan ku rahdaa maaragta hadda horu maray oo aada ugu sii jeedo oo aada ugu shuqlan yahay waa badda khayraadka ilaahay uu ku abuuray oo ay kamid yahay kalluunka ugu horey maarata khayraadka markaan ka hadlaynana waxaa waa khayraad fara badanaa jiro noocyo kale laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa kalluunka iyo wixii kalluunka la xiriiro oo maaragta maxaan ku rahdaa maaragta baddaas ilaahay uu ku manaysay oo annagana aan kamid naha dadka badda degan khayraadka marka kalluunka waxa waaye adduunka maanta aan ku noolnahay waxaad ku adkaysaa ama meelaha lagu qoro aad ku adkaysaa sida loogu tartamayo loogu baratamayo in cid kasta oo kalluun haysato ama bad haysato inay u dhoofiso caalamka kale adduunkana maanta waxaa ugu horeeya waa maraykanka iyo shiinaha iyo norway iyo thailand iyo chile oo south america ah dalalkaas waa dalalka maanta ku caanbaxay waxa la yidhahdo sea food company waa waxa badda laga keeno waana arkaysaa dadka wadamadaas ku nool waxaa loo sameeyey meelo gaara oo cuno gaara oo sea food la yidhahdo badda cuntada kasoo baxdo keliya laga cunaa wax kale aan laga cunin ayaa maarata sababtid uu kalluunka uu ku saabsanya haddii aan wax yar kaaga soo dhaabaco kalluun tuna la yidhahdo blue tuna oo jaban lagu qabtay meel kamid a ceebaheeda lagu qabtay oo noqday laba boqol iyo toddobaatan lix kiilo ayuu noqday kalluunkaas nin ganacsadaha oo hotel maqaayada ugu weyn jaban ku leh ayaa wuxuu ku iibsaday hal dhibic sideed milyan oo dollar ku iibsaday marka waxaad arkaysaa meeshaas kaaga soo baxayo tartanka ka socdo kalluunka weliba toonaha waa ninka ugu daran yacni khayraadka ilaahay badda u geliyo kuwa ugu darno aada loo isticmaalo marka laga hadlayo khayraadka badda waxaa jirta in keliya aysan ahayn noolaha halkaasi ku dhaqan sida kalluunka iyo waxyaabaha kale ee la midka waxaa jirta in dadku ay kaga faa'idaystaan siyaabo kala gedisan oo ay ka midka yihiin shidaalka laga qado xeebaha dalal kala gedisan oo caalamka ka mid ah axmed abshir xundubey oo dhaqaalyahan ku dhaqan gobolka albeerta ee dalka canada ayaa sharaxaad ka bixinaya arrintani waddan horta aan resourceskiisa ama dhaqaalihiisa dhulka hoostiisa ama badda ku jira aan aan la hormarin ama aan ka faa'iidaysan dhaqaala ahaan waa adagta inuu lugihiisa ku istaago sida aad og tahay africa hadda waxa weeye waxaan loo yaqaano waxay east africa khaasatan waxay ku jirtaa wadamada hadda laleeyahay frontierka weeye oo marka la fiiriyo mozambique ghana wadamada kaleeto oo dariska nala ah in ay maaragtay bilaabeen inay ka faa'iidaystaan shidaalka ama macdanta ku jirta waddankooda soomaaliyana kuma sii jirto waxay leedahay xeeb aada u dheer waxay leedahay dhul badan oo dihan sidaas daraaddeed waddanka dhaqaalihiisa waxay ka qaadan kartaa ama guud ahaan horumarka la doonayo in lagu soo celiyo soomaaliya inay kusoo noqoto saaxaddii wadamada caalamka sidaas daraaddeed waxay ila muuqataa inay tahay lagama maarmaan inay dadka soomaaliyeed ugu horeeyaan hoggaanka iyo siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed inay u fahmaan sida keliya oo waddankooda horumar ku gaarsiin karaan waa inay la soo baxaan khayraadka dhulka ugu jira ama badda ugu jira marar badan ayaa jirtay in kalluun cunista soomaaliya si aada loo dhaliilayay islamar ahaantaasina dhowr jeer dadka lagu wacyigeliyey inay ka qayb qaataan cunista kalluunka iyo jillaabashadiisa ayaa injineer cidruus waxa uu sharaxaad ka bixinaya caqabadaha ka hor gudban dadka ku shaqaysta ama ka jillaabta xeebaha dalka si markaasi ay dhaqaalo ugu sameeyaan isagoo dhinaca kale sheegay in tani ay faa'iido u noqon karayso sidoo kale marka laga tago qoysaska in dadaad fara badan oo dhallinyaro ah ay shaqo abuur ka helaan horta kalluunku waxa waaye waa sidaan hore kugu sheego waa wax laisoo arkay shir ka dhacay meeshan la yidhaahdo marocco ka dhacay oo faw ay qalqaalisay oo dalal badan isugu yimaadeen waxaa lagu xusay oo aan ka soo qaatay in kalluunka sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii kalluunka la iibgeeyo banaanka loo loo iibgeeyo dalalka qaarkood loo iibgeeyey inuu ku kacay boqol afartan iyo afar bilyan oo dollar hal sano gudaheed meesha uu labadii kun iyo sideed iyo tobankii uu xoogaa hoos usoo dhacay oo boqol iyo soddon milyan bilyan uu noqday bilyan uu noqday kalluunku dalalka wuxuu ka cayaaraa door weyn oo xagga dhaqaalaha dhaqaalaha kaliya maahana weliba waxa kusii dheer oo kusii daraysaa xagga shaqo abuurka dhalinyarada oo meelaha ay ka soo aadi lahaayeen magaalooyinka xeebaha ay degan yihiina waxaa laga sameeyaa marta horumarin xagga xeebaha kalluunka laga sameeyaa markaas shaqooyin fara badan waa laga abuuraa kaliya maahan in uu yani ay dawladdu ama dalkaasi uu dhaqaalo ka helo laakiin shaqooyina wuu abuuraya oo waxaa baaba-aya waxyaalaha garagaska iyo iyo qaabdarada dhalinyarada ay unooshaha waxaasaa aa meesha ka baxayo dhalinyaradu marka waxay noqonaysaa dad u jahaysan badda oo lacag ka keeno oo reerkooda ka diishana dhinaca soomaaliya oo kale bal ka waran markaan is dul taagno soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer afrika haddana sidii la rabay inta badan dadku ugama faa'iidaystaan khayraadka badda ku jira iyo xeebtaa dhirirka intaa la eg ilaahay wuu ku galladaystay bal ka waran dhinaca soomaaliya mar kale taasna aaday muhiim u tahay waxa waaye maaragtay soomaaliya otmo marar badan oo qoraallo laga sameeyo oo weliba faawey ay ka qoraan waxaa waxaa ku xusan in soomaaliya aanba kalluun laga cuninba marka loo fiiriyo numberka cunaayo in soomaaliya aan kalluunba laga cunin oo ay tahay dad xoola dhaqataa ee hilibka geela iyo ariga cunaanaya aan kalluunka cunin laakiin muddadii dhexe ee dowladdii dhexe ay jirtay toddobaatameydii ilaa sideetamaadkii dowladda dhexe policy waxay la timid eh saddex maalin in la mamnuuca in kawaanka hilib la keeno in la mamnuuco oo dadka lagu dhiirigeliya in hilibka inay kalluunka cunaan taas berigaas runtii waxay ka ciyaarta door weyn in ay samaysmaan iskaashatooyin kalluumaysato fara badan inay soomaaliya min gees ilaa ka gees raas caseer ilaa raaskamboone inta u dhexlayso intaasoo boqolaala oo oo iskaashatooyin iyo intaasoo doomana oo xisaabkooda hadda aanan qorkayn inay samaysmeen maaha oo ay dawladdu gaartay meelaha dawladdu ay gacanta ku hayso sida jaamacadaha ee xeryaha militariga iyo booliiska iyo cisbitaalada iyo in la siiyo kalluun waxaan gaarnay in gobolka bari ay warshado yeeshaan kalluunka laga dhoofiyo laga sameeyo gazacaysan doonaha laga sameeyo adduunkana loo iibgeeyaan gaarnay kismaayo waxaan gaarnay fish processing plant oo kun metric tan bardhay sameynaya in laga sameeyo dawladda dhexe waageeda ay ka samaysay kalluunkaas waxaa qaadanaya inta badan talyaanigana waa qaadanaya ruushkana waa qaadanaya annagana waxay noogu bedelayaan shidaal iyo waxayna siinayaan spare parts aan u baahanna hadda markaan usoo noqono soddon sano kadib burburkii nagu dhacay soddon sano ayaan hadda dhex marayna dhex dabaalanayna problemka jiraa wuxuu yahay dadka ku howlan fishery sectorka ku howlan iskaashatooyinka iyo qofka dadka privateka u galaba waxaa beryahan dambe soo badanaya kambaniyo kalluumaysi oo soomaali ay leedahay ayaa soo badanaya laakiin waxaan ka hadli doonaa caqabado fara badanaa qoobta ugu jiro ayaan iyagana aan aan aan aan sheegi doonaa haddii ilaa yaraado laakiin waxaa hadda iftiimayo soo muuqdo oo aan aada ugu faraxsanahay in kambaniyo badan xamar kaliya in turan kambani aniga aan qaarkood xataa wax ka sameeyey ay jiraan maaragta oo aan la taliyo ka noqdo waxun aan maaragta u habeeyey inay soomaaliya hadda ka socdaan oo ay hana qaadeen oo kalluunka noocyadiisa kala gedisanna ay ka shaqeeyaan oo la sameeyaba fish processing plant kismaayana waan kusoo arkay waan taga maalin dhawata bari way ku leedahay fish processing plant xamarna hadda lagu sameeyo dad baraajigaa iskale keliya waxay u baahan yihiin dhiirnimo gelin in la dhiirnimo geliyo oo ay dawladdu qaybta ay ku leedahay ay ka qaadato marka iyadu dhinaca kale axmed abshir xundubey ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa caqabadaha ka horguddan soomaaliya si ay uga faa'iidaysato khayraadka badda waddanku wuxuu soo maray soddon sano oo dagaalo sokeeyo iyo burbur waxaa burburay kaabayaashii dhaqaalaha waxaa burburay nabadgelyadii waxaa burburay wadajirkii iyo isku socodkii waddanka sidaas daraaddeed soomaaliya muddooyinkii dambe oo teknolojiyaalkan cusub oo ama wax lagu baaro ama investment fara badan oo xagga maalgashi fara badan oo adduunyada la sameeyey waktigaa soomaaliya waa waktiyada ay ku jirtay dagaaladii sokeeye ama ay hadda laftigeeda soo kabashadii ku jirto waxyaabahaas oo dhan nabadgelyo la-aanta sharci la-aanta ka jirta wadanka dhaqaale xumada waxyaabahaas ayaa u sabab ahaa in ayu soomaaliya aan si fiican looga faa'iidaysan khayraadkii wadanka ku jirin waa tahay waxaa la isweydiin karaa marka su-aashu ay imaanaysaa doorka ka faa'iidaysiga khayraadka dhinaca badaha uu ku lahaan karayo kobaca dhaqaalaha maadaama ay soomaaliya leedahay xeeb aada u dheer wadamo badan badaha ama macdanka qoda ama shidaalka qoda ama ha noqoto xagga kalluumaysiga aada ayay soomaaliya u danaynayaan laakiin waxaa jira arrinta nabadgeliyada waa midda ugu horeysa oo meeshii haddaysan ka jirin wax nabadgelyo ah waa adag tahay in ay wadamada adduunka ama dadka loo yaqaano maalgashiga kucaanka ku ah in ay geliyaan dhaqaalahooda iyo maalkooda inay geliyaan laakiin waxaa muuqataa in dowladda soomaaliya muddooyinkii dambe labadii dowladood ugu dambeysaba ha ahaato inay qaaday tallaabooyin lagu sharciyadii in la diyaariyey waxaad maqlayseen in sharciyadii maaragtay kambaniyaasha ganacsiga la diyaariyey in waxaa kaleeto oo baarlamaanku uu gudbiyey waxaasoo sharciga kaleeto oo la yidhaahdo loo yaqaano miiga waa multi investment insuransiga si kambaniyaashu markay maal gashadaan waddanka ay u helaan garantii waa arrimahaas oo dhan waxaa loogu gogol xaarayay sharcigii batroolka oo dhowaan isagana la gudbiyey dadka intiisa badan waxay arkayaan nabadgelyada meesha inaysan weli sidii la rabay ahayn laakiin waa loo baahan yahay in la wado brod hawshan lagu dhaqaajinayo sidii loo heli lahaa in la khayraadka badda gudaheeda ku jira sidii loo horumarin lahaa iyadoo arrimahan oo idil ay jiraan ayaa soomaaliya waxaa dhibaatooyinka ka hor gudban kaso kow dhinaca nabadgelyada waxaa kaleoo jirta in dad aad fara badan aanay ku baraarugsanayn faa'iidooyinka laga heli karayo badda sida ay khubaro sheegayaan injineer caydruus ayaa waxa uu sheegayaa in caqabadahaasi ay sidoo kale ka midka yihiin in aanay jirin heerar lagu kalsoonaan karayo oo ganacsatada soomaaliyeed ka caawini karaya in ay kalluunka iyo waxyaabaha kale ay kasoo jallaabtaan xeebaha ay u iibgeeyaan dalal aad fara badan oo caalamka ka tirsan qaarkood qaarkood waa leeyihiin inkastoo dalalkii la rabay weli aanan gaarin sababtana waa kuu sheegaya waxa lala gaari la'yahay waxaa la rabaa certificate sheegayo in productigan waxaan adiga aada soo saartay in ay habka adduunyada looga rabay aada u soo saarto waa waa taqaanaa waa quality control waxaa jira hay-ada la yidhaahdo maaragtay maxaan ku radaa maaragtay marine steward council oo certification baxshaan waxaa jiro waxaa la yidhahdo maaragtay american seafood product oo iyagana certification ay baxshaan waxaa jira quality control dad haysta iyagana oo iyagana certification baxshaan waxay u baahnaa dadkaas in inta la marti qaado soomaaliya yimaadaan warshadaada galaan fiiriyaan kabacdi ay ku siiyaan certification in waxaan la dhoofin karo caqabada ugu weyn een haysato taas waa product productigi ma la dhoofin karo waxay ku socdaa kaliya waxaa waaye in dubay la geeyo dubayna dad hindiya ayaa maaragtay isbaaro ku dhiganaya waxay doonaan ay kaasiinaan maadaama ay ku leeyihiin processkii la rabay ma aadan soo martin marka waxay u baahan tahay si caqabadan looga baxo hortaro wacyigelin fiican oo muddaa inay socoto oo dadka la wacyigeliyo loo sheego iyo dadkan ku takhasusay howlahan kalluunka in iyaga lafirkooda oo hay-ado waaweyn jiraan in ay ka qayb qaataan si dadkaan wax loogu qaban lahay waa mid midda labaad caqabada ugu weyn iska dhaaf nimankan shirkadaha problemka neesa wuxuu yahay dekadaha ama ama ama xeebaha ay kalluunka kasoo dejino ma qabno waxa la yidhahda fish landing site doontii meelay kusoo xirata malaha meesha ay kusoo xiranaysa baraf ma yaallo accessibility oo barafka meeshaas lagu dhigalayo makiinadii lagu dhilahayna awood looma laha ma haystaan santuuqyada ma haystaan biyihii ma haystaan shidaalka meelay degaan ma haystaan shidaalku habeenkii waxa waaye guryahu ku baraya guryaha laga soo qaadaya waa riski khatar waa waxay u baahan tahay in sayidka oo ninkaanu ka baxayo hawada uu ka dhoofayo badda ka galayo sayidkaas inay alaabta dhan diyaar ku yihiin markaas waxaa laga yaabaa marka in waxyaalo badan waxaan la yidhahda boobta xaradeedka bishariga oo losiska ku dhacayo oo khasaarayo inuu khasaarada yaraado soomaaliya waxay kamid tahay tana garaamka oo laga helo kalluunka nooc kastoo la doono laga helo kalluumaadka hadda waxaa ugu aada ugu fiican crossbasanka qobleyda kuwa la yidhaahdo oo annaga aan u naqaano maxaan ku radaa maaragtay magacyo kale aan u naqaanaa lohodka kale waa qaali verisbas oystera la yidhahda afka gaalada lohodkana waxa waa soomaali waa waa qaali shrimbiska iyo maxaan ku radaa iyo aragosadana waa qaali waan qabnaa aada noogu buuxaan hadda maanta waxaa laisu bedelo hayaa oo aan rabaa inaan idinkana aad ka faa'iidaystaan oo maarata wacyigelin madaahiri kartaan aad siisaan waxaan jeclaan lahaa in waxaa la bilaabay in biyo banaanka lagu abuuro kalluunka banaanka la geeyo oo fish harmen la keeno haddana wadadan biyo qabin baaba oon bad lahayn baaba wuxuu samayn oo ah kalluun dhoofin oo ah laakiin ayaga maalin kalan kaadi doonaa oo waxay leedahay cillado kale leedahay midkan laakiin naturalka oo ilaahay uu sameeyey oo badda loogu sameeyey oo barwaaqadiisi wixii ka iyo waxba una kaa qadama ade aadan badar ugu shubayn yani meeshiisa badarkiisa uu ka cunahayo soo bixintiisa saan kusoo bixin lahayna asoo nabad qadana saan warshada kukeeni lahayn warshadana say u processka u samayn leeday alaabta looga baxnayo from harvesting laga soo qaatay ilaa consumerka afkiisa uu ka galo waxa waa chain oo maraya jirto silsiladaas oo maraya waxaa la rabaa inaadan hal xaba ka tegin washing grading waxaasoo dhan waxa waaye waa silsilad oo maraya ilaa uu farjideerka uu ka galo freezerka uu ka galo bacdi baabuurka qaadayo aeroboorka lala aadayo qaramada midoobey ayaa ku baaqaysa in si taxadar leh loo maareeyo khayraadka badaha iyo kuwa kale caalamiga ah si markaasi diiradda loo saaro maarayn hagaagsan waxaana jirta in xeebaha qaarkood ay dhibaatooyin la kulmaan kuwaas oo ay ka midka yihiin in qashin aad u fara badan ay galaan ama lagu qubo taas oo dhibaato ku keenta khayraadka badda ku jira sida noolaha waxaana qaramada midoobey ay leedahay in tani ay caqabad ku noqon karayso ka faa'iidaysiga khayraadka badaha soomaaliya ma jirto dawlad awood badan oo ka qayb qaadata dhinaca ilaalinta xeebaha gaar ahaan marka ay timaaddo dhinaca kalluumaysiga sharci darrada qashinka iyo waxyaabaha kale ee lagu qubo xeebaha taas oo dhibaato weyn ku keenta noolaha ku dhaqan badda